warar ku salaysan xaqiiqada kala soco star f m codka gobolka waqooyi bari
kulan wacan dhegaystayaal qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah musharaxa madaxweyne ee xisbiga ruus barty oo ballanqaaday in haddii uu guuleysto uu xilka wasiirka arrimaha gudaha u magacaabi doono george kinoti ololaha siyaasadeed oo si weyn looga dareemayo xeryaha qaxootiga dhadhaab soomaaliya waxaad maqli doontaan madaxweynaha soomaaliya oo la kulmay dhiggiisa eritreya caalamkana waxaan idiin haynaa doorasho ka bilaabatay dalka jabaan intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon waa subax axadda tobanka bisha toddobaad ee julaay sanadka labada kun labaiy labaatanka star f m codka gobolka waqooyi bari aad naga dhegeysanaysaan anigu a mawliid maxamed shuuriya ayaa warka idinla socodsiinaya maxamed axmed ayaa noo farsameyn oad ku mahadsantihiin dhegeysigiina kusoo dhowaada qodobadaasi oo faah-faahsan iyo kuwo kale musharaxa madaxweynehe xisbiga ruuts barty george wajakoya ayaa ballanqaaday in haddii uu sagaalka bisha sideedaad ee sanadkan uu ku guuleysto hoggaanka ugu sarreeya ee waddanka uu agaasimaha waaxda dembi baarista ee d c ida george kinoti u magacaabi doono xilka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xilli isku soo bax siyaasadeed ay ka sameeyey ismaamulka meru ayuu wajakoya difaacay waxqabadka kinoti waxa uu ku ammaanay inuu yahay inuu si weyn ula dagaalamay musuqmaasuqa iyo sifaynta lacagaha sharci darrada xilliuu arrimahan ka hadlayay ayuu wajakoya yidhi
sintafanya kazi yangu hii constitution hii mnaona hii ilichukuliwa na watu wa masuti, sijui wanaenda bench making Israel, wanaenda Canada, wanapasua tu karatasi, wanasema this is the document. Hapa kila wakati constitution, mtu anashikwa na bangi kitu kidogo for medicinal purposes, anawekwa ndani 50 years, anapigwa fine ya 63 million, mpaka wazungu wanatuchekelea.
sidoo kale wuxuu sheegay inuu qareenka lagu magacaabo muthomi thiankolu uu ka dhigi doono xiraalyaha guud ee qaranka waxaa deegaanka dhadhaaba si weyn looga dareemaya ololaha siyaasadeed ay ku aadan doorashada guud ee sagaalka bisha sideedaad iyadoo madaxda ay samaynayaan kulamo kala duwan maxamed baaruud xuseen ayaa qodobkan oo faah-faahsan dhadhaab nooga soo diray ololaha doorashada guud ee nagu soo aadan ayaa laga dareemaya guud ahaan dalka siyaasiyiinta ayaana ku jira suxulduubka shukaansiga codbixiyaasha waxayna tuulotuulo iyo guriguri u tagayaan deegaanada ay ka taagan yihiin durbaanka siyaasadda ayayna dhagaha indhaha qabanayaan baabuur ay saaran yihiin codbaahiyaal aada u dheereeya ayay isticmaalayaan waxaana meeshay tagaanba sacab kusoo dhoweynaya codbixiyaasha oo hadda u muuqda inay meel iska dhigeen qabiilka iyo shaqsi jeclaysi ayna xildoonayaasha ku qiimeynayaan waxqabad iyo ka jawaabista baahiyaha bulshadu qabaan ha yeeshee waxaa jira talooyin iyo dardaaran loo soo jeediyey musharaxiinta kala duwan culimada diinta ayaan ka daalin hoga tusaaleynta gudashada mas-uuliyadda loo igmaday dadka xildoonka ah qof baa jidka loo dirayaa laba dhagax buu ku shubi markaasuu iska soo galbana lacagtu jaab kusoo garsana dib wax dabagalaaya oo raaca haya male raaciyadan laysku dhiibahayana waa mid hadhow qiyaamo lasi su-aali doono nin walbaba nabiga sala allahu calayhi wasalam kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raaciyati ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waxaan ku raacaynin hooyadaa iyo aabbaha iyo wiilkaada ayaan midna ku raacaynin oo ilaahay baa wuxuu yidhi yowma yafiru lmar'u min akiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniih bulshada ayaa dhankooda soo bandhiga baahayaha ay rabaan in wax laga qabto rabnaa wax badan oo naga maqan inaad noo qabataan haddaad noo qaban kartaa intii ilaahay ay ku noqoto waxaan rabnaa isbitaal musqulo masaajidka oo liciif naga ah tuubooyin naloo soo jiido mashiinta injiga oo masiriga aad noogu wareejisaan
waxaan rabnaa iskuulka ood noo dhisaan oo wuu naga dhiman yahay aad noo hagaajisaan
sifaysan gabdhaha dhiigbax bay u dhimatay iyo dhaxday ku gooday aan loo dhihin waxaan rabaa meeshanu ka dhiso maternity gabdhaha meel ay ku dhalaan ee hosbitaala
dhallaan waxaa la yidhi dhamaandha waxa uma hayee dhiisha caano loogu shubaa calaacal eedayn mas-uuliyiintii hore iyo rajo xumo ayay mararka qaar muujiyaan shacabku wiilkayga aniga aan dhalay qoryaan dhabarkayga ku jaamacad ugu bogsiyo jaamacad dhabarkayga haddana waxaa nii sheegi meeshuu ka dhacay wuu taloobay wuxuu ka dhacay ee, xamarka xagga yuu ka dhacay waxaa nii sheegi walaalayaalo waa inay rabnaa kulli walaalaanna dhallinyaradanna soo gashay iyo tii hore iyo tan hadda taagan kulli walaalaanna waxaa nii sheegay carruurtaannada meesha way ku dhammaatay wax naloo gala ma laha ku walba intaan saan ugu sacabtubnahu subaxi iska tagaa waxaa nii sheegi annagaba habaar baan leena sidoo kale hal abuurka bulshada ayaan dhankooda ka gaabsan qofka ay isleeyihiin xilka uu ku habboon yahay inuu bulshada u qabto waxaana yidhi shanta sano markay kaa dhigtayn isku kuulaayay anaa kiibisa daadini anaa kii horeba dhaaba kaamiida anigaa ku rono tiis lacaga dhiibi anigaa kanaagyadan qulquli weliga keenahay handa luu talayniya anaa kaarakada toori anigaa shaqadii koo hayd kuwan ka soo saari noolaa markuu kuula rabo dad isku meerooda dhowr kaleeda oo kii yartaal wiilkaan kicinayni waa wiilka haleeniya midkaa kuula heli maayo oo kuma kuumayno kursiga laguma kaalmayo siyaasiyiinta ayaa dhankooda sameeya ballanqaadyo aada u fara badan taasoo ay codbixiyaasha kusoo jiidanayaan balse dhammaadka xilkooda noqda kuwa aysan jawaab badan u haynin maadaama aysan fulin qaarkood maxamed baaruud xuseen warbaahinta istaa dhadhaab waa uu mahadsan yahay maxamed baaruud oo warkaasi dhadhaab nooga soo diray weli waxaad dhegeysanaysaan warka subaxnimo idaacadda star f m codka gobolka waqooyi barihi qaybta wararka kenya ayaana ku guda jiraa musharaxiinta madaxweyne iyo sidoo kale hogaamiyaasha xisbiyada siyaasadeed ee dalka ayaa shalay eh, qalinka ku duugay ama saxiixay nidaam eh, ku saabsan arrimaha nabadda oo la doonaya inay u hoggaansamaan nidaamkan ayayna ku saxiixeen xarunta shirarka caalamiga ee k i c c ee magaalada tani nairobi madaxa xafiiska diiwaangeliya xisbiyada siyaasadeed ee waddanka aanin dheritu ayaa sheegtay in tani ay micnaheedu tahay in siyaasiyiinta u loolamaya xilalka kala duwan ee hogaanka xil aan iraada ee hogaanka waddanka sidoo kalena hogaaminaya xisbiyada siyaasadeed ay muujiyeen siday uga go-an tahay in ay ka shaqeeyaan arrimaha nabadda oo aynan dadka isku dirin inta ay ku guda jiraan ololahooda doorasho waxaa sidoo kale goo- goobtaasi ku sugnaa saraakiil matalaya guddiga i b c oo ugu horeeya guddoomiyaha i b c wafula jabkaati mas-uuliyiin ka socday guddiga qaran ee isdhexgalka iyo mideynta shacabka n c i c iyo sidoo kale golaha ay ku wada dhan yihiin eh, hogaamiyaasha diimeed ama ururada diimeed ee kala duwan ee dalka tani ayaa imaanaysa iyadoo la filayo ama uu qorshuhu yahay in kenya ay sagaalka bisha soo socoto ee agast ay doorasho guud ka dhacdo ilaa ay hadda waxaa xilka musharaxnimo loo ansixiyey xilka musharaxnimo ee aan iraahde xilka madaxweynenimo loo ansixiyey afar musharax oo kale ah william ruto raila odinga professor george wajakoya oo matelaya xisbiga Root- roots party iyo david maure oo isna ka socda xisbiga agano party wixii qodobkaasi kusoo kordho dib ayaad kala socon doontaan inta aanan u gudbin dhanka soomaaliya ee ku-xigeenka musharaxa madaxweyne isbahaysiga azimiyo la umoja wan kenya maadan karua oo shalay kulan la qaadatay haweenka ayaa sheegtay in aynan kalsooni ku qabin guddiga i b c inuu sida habboon u maareyn karo doorashada guud waxa ay sheegtay in guddiga i b c ilaa ay hadda uunan kenyaanka u xaqiijin in uu noq- uu qaban karo doorasho natiijada ka soo baxda lagu kalsoonaan karo
star f m ka dhagayso garbahari mawjada ah siddeetan iyo sagaal dhibic eber
iminkan soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada asmara ee caasimada dalka eritrea ayaa la filayaa inuu kulan la qaato dhiggiisa dalkaasi esaias afweerki labada madaxweyne ayaa waxay ka wada hadli doonaan xiriirkii iskaashiga labada dal ee yeelan- ee yeela- ee ka dhexeeya iyo arrimo kale oo ku saabsan geeska afrika dalka eritrea ayaa waxaa ku sugan ama waxaa kusu halkaasi ku sugan ciidamo soomaaliya oo tababar ay ugu dirtay dowladdii uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wixii qodobkaasi ama wadahadallada ka soo baxana star f m codka gobolka waqooyi bari ayaad ka dhegeysan doontaan madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa amar ka soo saaray dhulalka ay degan yihiin dadka ku barakacay gudaha dalka soomaaliya ee ay saamaysay abaarta ka jirta guud ahaan waddanka dadkaas ciday sugayaani ma jirto qayladhaan badan baad maqlaysaa aad baa loo qaylayaa dadkii ha la soo gaaro waxa la siiyo ficlan jazaarnimadu ma fiicna waa la- waxbaa la soo gaarsiiyey gurmada laakiin dadkan shalay arkayay caqabado aada u badan baa haystay oo culays oo dhibaato ah hoygu ha ugu liito raashinku ha jiro musqula ma jiraan ilaa intaan soo maray waana deegaanka o dhan waa sidaas waa wax soomaaliya oo dhan ka taagan qoys dhowr iyo toban qofa oo buul yar ku jira oo kii kale iriddu saaranya oo reerkii ku wada dhammaystiran yihiin oo musqusha ay noqonaysa inay dadku bannaanka uga baxaan waxaa kaloo dadka ciqaab ku noqotay dhul baa la ysku imtixaamay dadkii noocaasaa meeshii dowladdu dejisa waxay rabaan dad inay yidhahdaan annagaa iskale waan u sheegnay shalay dadkaas kuwaan dhooble ku arkayna waan u sheegay kuwa meel kasta joogana waa loo sheegaya dhulka ilaahay baa iskale dowlad baana mas-uulka ah dhulkan la leeyahay waa la wada beeran ee dadka lagu ciqaabaya beer ba yahay oo beeraan waxba ka jirina iyo cagaftan ordaysa dhulka bannaynaysa war goormaan goof gaadhnay xageebu goof ka jira dhul seeloon weligiiba beerna ka bixin geedna ka bixin baa la leeyahay beer ba yahay oo dadkii lagu ciqaabayo waxaan rabaa inaan baaqu soo jeediyo hay-adaha dowladda iyo kuwan deeqda bixinaya iyo qofka dad kuwa muxsiniinta ee ganacsatada war dadkaa ha la gaaro oo kii hal musqulo qodi karaa ha qodo oo kii buulka intuu ka dumiyo u kala waasicin karaa ha loo sameeyo hay-adaha ay khusaysana bal ha la dedejiyo dadkaas barakacayaasha ah ee soo caydhoobay ee hadda weliba sadaqada ay ku baxayso sidii wax loogu qaban lahaa guryaro loogu dhisi lahaa hawshaan aan kulligeed gurmad ugu wada samayn dadkaas way dhiban yihiin dadka sheeganaya dhulkana in la qaqabtoo la xidhxidhay u baahan yihiin dhulka cidi ma laha cidi ma laha cidi ma laha ilaahay baa iska leh dowladdaa mas-uulka ah qofku intuu degan yahay buu ku leeyay beeraan jirina beer maaha qabiil baan loo jeedin qof baan loo jeedin waa wax caamo guudoo laga hadlayo dadka dowladda u shaqeeyaay ha ilaaliyeen ixtiraamka iyo xuquuqda ay ku leeyihiin dadka mujtamaca shacabka oo ha loo fudaydiyo shaqooyinka looga baahdo gaar ahaan dadkaas aan ku soo maray shalay ee abaaraha ay dhibaatada u geysteen wada shaqaanlaan sistamka ka muuqatana qayb bay ka ahayd duruufta haysatay waxyaalahay dadka ku cabanayeenna waxaa ka mid ahayd haddii xataa wax la keeno inaan siday tahay loo wada gaarsiinin ee habeen la qaybiyo kuwa magaalada ka tegay wax la siiyo war dadka xalaaliftiin baa la qasaa wax kasta oo dadkaa la gaarsiinaya maalin ha noqoto oo ha loo wada joogo waxaan rajaynayaa sidoo kale waxa uu madaxweynaha uu ka hadlay xaaladda gobolka gedo qaybaha kala duwan ee jubbaland iyo dhibaatadii wixii shalay taagnaa inaan kulligood xal laga gaaro waxaa ka mid ahayd arrinta gobolka gedo oo jubbaland ka mid ah oo qaybta ugu weynahay faragelin dheer oo ay dowladdii xilligaa jirtay ku samaysay federaalka ahayd waxaan rajaynayaa dowladdan hadda timid bal markii ay dhammaystiranto in kiiskaasi la xalliyo arrinta jubbalandna gacanteeda ay ku soo noqoto waanan ku wada hadalnay waxaan rabnaa in dhaqanka dowladnimana la hagaajiyo wixii dadka dhibaato dhexdiisa keenayana la xalliyo waanan idiin iman doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waxa ugu wanaagsan ee dadkaas lagu xallin karo ee lagu hagaajin karana waan samaynaynaa dadkuna inta loo magacaabayo qof dowladnimadaasi meel ma gaarayso dowladnimada asalkeedu soomaaliya waxay ku heshiisay nidaam federaala waxay ku heshiisay saddex layn oo dowladnimo oo ah dowladda dhexe tan stateki dowlad goboleedka tii dowladaha hoose oo ay noqonayso in loo dhisa counsilkii oo qofka degmada joogay ee lasoo doortay uu ogaado cidda xasaanada ka qaadi karta iyo cidda eryi karta iyo qofka la xisaabtami karaay inay yihiin kuwan isaga la jooga ee shacabka ah ee iyagu soo doortay ee odayaasha ah ee golaha deegaanka la dhistaya ee ayn ahayn in waraqad loo soo qoro iyo xisaab meel kale kaga yimaado ayn ahayn qofku markaasu wuxuu garanayaa inuu iska ilaaliyo oo uu garto waxa maamulaya iyo waxa talada la leh inay yihiin dadkaa shacabka ah ee uu mas-uulka ka yahay taasaan u samayn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo deegaanadoo dhan aan u dedejin doonaa lana samayn doonaa in la dhaadhiciyo oo maamuladaas haddii ilaahay yidhaahdo hoos loo dhaadhiciyo ugu dambayntiina codbixiyaasha dalka jabaan ayaa maanta codkooda ka dhiibanaya doorashada aqalka sare ee uu halkaasi ka bilaabatay tani ay imaanaysa iyadoo ra-iisul wasaarihii hore ee jabaan shinzo abe uu u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray toogasho loo geystay wararka intaasi ku daray in xisbiga hayatalada jabaan ee l d p uu aqlabiyadda ka soo hoyn karo codaynta